maraykanka waxaa ka go-an inuu sare u qaado la xisaabtanka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya magaalada jingjiang ee dalka shiinaha si taas loo gaaro ayaa iyadoo la kaashanayo midowda yurub ingiriiska iyo kanada maraykanku waxa uu ku dhawaaqay cunuqabatayna ka dhana saraakiisha jamhuuriyadda shacbiga shiinaha ee lala xiriirinayo xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya jingjiang xadgudubyada shiinaha ee jingjiang waxaa ka mid ah xarig baahsan oo loo geysto dadka lagu hayo xerooyinka shaqaaleynta qasabka ah nadiifinta qasabka ah xadidaadyo daran oo lagu hayo xorriyadda diinta amaba aaminsanaanta diinta iyo xanibaado daran oo lagu hayo qowmiyadda wiigariska oo ku saabsan muujinta aqoonsigooda luuqadeed iyo tan dhaqameed iyadoo ay sii kordhayso cambaareynta caalamiga ah ay jamhuuriyadda shacbiga shiinaha waxa ay sii wadaa xasuuqa iyo dembiyada ka dhanka ah bini-aadminimada ee jingjiang ayuu xogayaha arrimaha dibadda antony blinken ku yiri hadal qoraala maraykanku waxa uu mar kale ku celinayaa baaqidiisii uu u direeyey jamhuuriyadda shacbiga shiinaha si loo soo afjaro caburinta wiigariska kuwaasoo u badan muslimiin iyo xubno ka tirsan qowmiyadaha kale iyo kooxaha diimaha laga tirada badan yahay ee jingjiang oo ay ka mid tahay in la sii daayo dhammaan dadka sida sharci darrada ah loogu hayo xeryaha tababarka iyo xarumaha dadka lagu hayo iyadoo la raacayo barnaamijka cunuqabataynta ee global magnesk maraykanku waxa uu u aqoonsaday laba sarkaal oo shiineysa oo lala xiriirinayo xadgudubyada argagaxa leh ee jamhuuriyadda dadka ay ka geysanayso jingjiang ayuu qoray xogaya blinken saraakiishan ayaa waxay kala yihiin wang jungjang xogayaha guddiga xisbiga u qaabilsan soo saarista iyo dhismaha jingjiang iyo shang migno oo ah agaasimaha xafiiska amniga dadweynaha ee jingjiang magacaabistan waxay ka dhigan tahay in wixii hanti ah ee shakhsiyaadkan ku astaysan ee yaalla amaba soo gala gudaha maraykanka la xayiray dadka maraykankana aanay la yeelan karin macaamiil ganacsi tallaabada maraykanka waxaa loo qaaday si midnimo leh iyadoo lala kaashanayo tallaabooyinka saaxiibadiis ee midowda yurub ingiriiska iyo kanada kuwaas oo cunaqabatayn ku soo rogay isla labada sarkaal iyo kuwo kale bayaan ay si wada jira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee britain canada iyo maraykanka ayaa waxay ku sheegeen in tallaabooyinkooda isku dubaridan oo ay barbar socdaan tallaabooyinka ay qaadayaan midowda yurub ay u dirayaan fariin cad oo ku saabsan xadgudubyada iyo tacdiyada xuquuqda aadanaha ee jingjiang waxa ay shiinaha ugu baaqeen inuu joojiyo dhaqankiisa caburinta ah islamarkaana uu ogolaado baarayaasha madaxa bannaan ee ka socda qaramada midoobay iyo sidoo kale saxafiyiinta iyo diblomaasiyiinta shisheeye gelitaanka gobolka oo aan laga hor istaagin waxaan sii wadi doonnaa inaan si wada jira u istaagno si aan tooshka ugu iftiiminno xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee shiinaha ayay ku dhawaaqeen wasiirada arrimaha dibadda waxaan u istaagaynaa midnimo waxaanan ku baaqaynaa in cadaalad loo helo kuwa ku dhibaataysan jingjiang